أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان الشافعي المكي رحمه الله تعالى ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة الوجه الشريف ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ثم ينتقل إلى جهة رأس القبر الشريف ويستقبل القبلة فيكون القبر الشريف عن شماله ويدعو بما أحب لنفسه ولأحبابه وللمسلمين وهكذا يفعل كلما أراد الزيارة قال الشيخ شيخ وحوي رحمه الله تعالى ثم يرجع وحو هدنا اللابتا إلى موقفه مكان استاقيسي مكان كاسو الأول هريي أيدبق اللابتا مركو دميو وحكسو هذا الشيخ رحمه الله تعالى زيارة قبر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وصاحبيه أبي بكر وعمر يا نبي لبديسي صاحب صلى الله وسلم وبارك عليه سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر هبك يا آدابة اللو زيارنا أيو كسوة هذا الشيخ رحمه الله تعالى marka wuxuu inoo soo sheegay sheekhu raximahullahu tacaala markii nabiga ziyaarada lagu bilaabo sala allahu calayhi wasalam kabacdi in lagu xijinayo sayidina abubakar kabacdina lagu xijinayo sayidina cumar bnu alkhadaab raximahu llahu tacaala uma markaa kabacdi wuxuu yidhi sheekhu markii aada soo dhammaysid ziyaarada cumar bnu alkhadaab yarjicu qofka zaa'irka ah oo ziyaaranaya wuxuu dib ugu soo laabtaa ilaa mowqifihi makaanu istaaggiisii makaankaasoo alawali ee ugu horreeyey kow markuu ziyaarada bilaabayay meeshuu soo istaagay halkaasuu soo istaagay oo halkaasi maxay ahayd qubaalata alweji wejiga qaabilkiisii ayuu dib ugu soo laaban wejigaasoo ashariifi ee sharafta lahaa meeshii ku beegnayd wejiga nebiga sala allahu calayhi wasalam meesha ku beegan oo casharkeennii shalay aanu ku sheegnay in calaamad loo sameeyey oo lagu qoray hunaa assalaamu calaa rasuuli illaah halkan ka salaam rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam halkaasuu marka istaagi wejiga nabiga sala allahu calayhi wasalam wayatawasalu wuxuu markaa ku tawasuli bihi birasuuli illaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam fii xaqi nafsihi naftiisa naftaa xaqeeda ayuu rasuulka ugu tawasuli sala allahu calayhi wasalam wayastashficu wuu ka shafaaco dalbi bihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa rabbihi xagga rabbigii ayuu uga shafaaco dalbi subxaanahu wa tacaala sheekhu raximahu llahu tacaala weli waxa uu ku dhex jiraa aadaabtii ziyaarada wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu dib ugu soo laaban maqaamkii ku aadanaa iyo meeshii ku beegnayd wejiga nabiga sala allahu calayhi wasalam halkaa markuu yimaado muxuu samayn marka meeshii wejiga nabiga sala allahu calayhi wasalam ku beegnayd markuu yimaado muxuu samayn wuxuu ku yidhi sheekhu wayatawasalu bihi nabiga sala allahu calayhi wasalam ayuu ku tawasuli tawasulka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa su'aalu llaahi tacaala bijaahi nebiyihi sala allahu calayhi wasalam waa in ilaahay wax lagu weydiisto jaaha iyo barakada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa su'aalu llaahi tacaala waa in ilaahay la weydiisto oo xawaa'ijtaada iyo danahaaga ilaahay lagu weydiisto bijaahi rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam wejiga iyo jaaha iyo maqaamka uu ilaahay agtiisa ku leeyahay in ilaahay aada wax ku weydiisato taasaa loola jeedaa tawasulka uu ka hadlayo sheekhu raximahu llahu tacaala tawasulkaasi marka wuu bannaan yahay sida sheekhuba uu inoo sheegay maxaa yeelay waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi iyo bayhaqi iyo kayrkiiba ay wariyeen oo isnaadkiisi uu saxiix yahay oo nebiga naftiisuba uu amray sala allahu wasalama wabaaraka calayhi nin indhoolo ah oo nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waan indhalo ahay oo xaaladayda waad u jeeddaa ninkii qaa'idka ahaa oo gacanta i qaban jiray oo i hoggaamin jirana wuu idhibsaday marka ilaahay ii bari in ilaahay subxaanahu wa tacaala indhahaygii dib igu soo celiyo nebiga marka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi orodow wese qaado markaad wese qaadato waxaad tidhaahaa allaahuma inii as'aluka wa atawajahu ilayka binebiyika moxamed sala allahu calayhi wasalam allaahuma inii as'aluka ilaahu waxaan kugu weydiisan wa atawajahu ilayka adigana aan kugu soo tawajuhi binebiyika moxamed nebigaaga moxameda sala allahu calayhi wasalam ayaan ilaahu kugu weydiisan yacni jaaha iyo barakada uu nebigu sala allahu calayhi wasalam agtaada ku leeyahay ayaan wax kugu weydiisan si xaajadaydii iyo dantaydii ilaahu aada iigu guddo ninkii noolaha ahaa wuxuu qaatay amarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu wese qaatay markuu wese qaatay ayuu ducadii uu amray nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu ku ducaystay oo wuxuu yidhi allaahuma inii as'aluka wa atawajahu ilayka binebiyika moxamed ilaahu waxaan kugu weydiistaa oon kugu tawasulaa nebigaaga moxameda sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala indhihiisa uu u soo celiyey markii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku tawasulay indhihiisii ilaahay waa u soo celiyey subxaanahu wa tacaala xadiiskaasi marka waa xadiis isnaadkiisu saxiix yahay imaamu tirmidi iyo keyrkii ayaa waxay ku wariyeen sunankooda ku wariyey sidaa awgeed marka tawasulku sidaas wuxuu u yahay waa mashruuc waa in ilaahay wax lagu weydiisto jaaha nebiga ayuu ula jeedaa sheekhu raximahu اllahu tacaala wayatawasalu bihi nebiga ayuu ku tawasulaa salى اllahu calayhi wasalam bimacnaa yatawasalu bihi ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay yas'al اllaha tacaala bijaahi nebiyihi ilaahay wuxuu ku weydiistaa nebiga jaahiisa nebiga jaahiisa ayuu ilaahay wax ku weydiisan wey uu leeyahay nebiga jaahiisa iyo barakadiisa ilaahu xaajadaydii igu guto wayastashficu wuxuu ka shafaaco dalbi bihi nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa rabbihi rabbigii ayuu uga shafaaco dalbi subxaanahu wa tacaala oo wuxuu leeyahay ilaahu shafaacada nebiga isii shafaacada nebiga ilaahu haygu qadinin maalinta kurbada iyo howlka iyo mashaakilku ay jiraan ilaahu haygu qadin uu leeyahay oo idhex geli shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam uma markaa kabacdi yantaqilu wuxuu haddana u wareegi ilaa jihati ra'si اlqabri qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalam madaxiisa madaxa jihadiisa u wareegi qabrigaasoo ashariifi ee sharafta leh wayastaqbilu wuxuu qaabili alqiblata qibladu u jeesana markuu ziyaaradii soo dhammaystay qibladu u jeesan fayakuunu alqabru ashariifu qabriga sharafta lena wuxuu ahaan can shimaalihi shimaali zaa'ir qofka ziyaarada yacni gudanaya bidixdiisa bidixdiisuu yacni iska marin qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalam qibladiina waa u jeesan qibladii asagoo u jeeda qabrigiina wuxuu ka xigaa dhinaca bidixda wayadcuu markaasuu ducaysan bimaa iladii kiiyuu ku ducaysan axabba uu jeclaaday linafsihi naftiisuu u ducayna waliaxbaabihi axbaabtiisii dadkii uu jeclaana waa u ducayn walilmuslimiina muslimiintoo dhanna waa u ducayn wahaakadaa sidaas ayuu yafcalu samaynaa qofka zaa'irku kullamaa mar kastoo araada ziyaara mar kastuu doonayo inuu ziyaarto nebiga sala allahu calayhi wasalam bimacnaa yata'adab bihadihi alaadaab almadkuura mar walbaba wuxuu ka adab qaadan aadaabtan aanu soo sheegnay aadaabkan iyo habkan iyo nidaamkan la soo sheegay ayuu mar walbaba mari wayanbagii lahu lizaa'ir qofka zaa'irka ah ee nabiga ziyaaranaya sala allahu calayhi wasalam waxaa u habboon lusuumu aladabi aadaabta laasimitaankeeda muddata iqaamatihi ku nagaashiyihiisa muddadeeda inuu aadaabta laasimo bilmadiinati fi lmadiinati magaalada madiine dhexdeeda uu ku nag yahay ba'daas waa bimacnaa fii ayaa loola jeeda bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiinatu lmunawara inta uu joogo waa inuu aadaabta laasimo bimacnaa yata'adab biaadaabi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka edab qaadanaa nabiga sala allahu calayh wasalam lianna wuxuu joogaa maqaam nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku aasan yahay ayuu joogaa marka siduu uga edab qaadan lahaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa inuu ku dadaalo wa an yuxaafida waa inuu ilaaliyo oo uu xafido cala alictikaafi ictikaafka waa inuu xafido fii masjidihi nabiga masjidkiisa uu ku ictikaafo sala allahu calayhi wasalam kullamaa mar kasta oo dakhalahu masjidka uu soo galo mar kasta uu soo galo masaajidka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam waa inuu niyeysto ictikaaf biniyat اlictikaaf waa inuu ku soo galo masjidka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wa cala salaati salaadana waa inuu xafido fiihi fi lmasjid masaajidka nebiga salى اllahu عalayhi wasalam inuu mar walbaba ku tukadana waa inuu ku dadaalo haddii hoteel la dejiyo sida badan xujayda iyo dadka zaa'iriinta ziyaarada u socda inta badan waxaa la dejiyaa hoteello hoteelka marka waxaad arki dad isaga tukanaya shantii salaadood hoteelkay ku tukanaya halkanna waxaa jooga masjidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo nabigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay la mid tahay hal salaad oo lagu tukado kun salaad oo masaajidda kale lagu tukado ay la mid tahay sidaasoo kale masjidulxaraam waa kacbada qofkii ku tukada nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay inuu la mid yahay boqol kun oo salaadood qofkii masaajidda kale ku tukada boqol kun oo salaadood ayuu dheer yahay masjidulxaraam oo kacbada musharafada ah qofkii ku tukada hal salaad oo keligeed waxay u dhigmi boqol kun oo salaadood ayay u dhigantaa boqol kun oo salaadood haddii la xisaabiyo waa ilaa konton iyo saddex sano salaaddii aad tukanaysay konton iyo saddex sano salaaddii aad tukanaysay waxaa la mida hal salaad oo kacbada aad ku tukatid masjidulxaraam marka khayraadkaa faraha badan qofku inuu iska dayaco oo hoteelkiisii lagu soo dejiyey uu salaadihii isaga tukado waa khasaaro muxuu soo raadiyey muxuu soo doontay ma hoteel iyo dalxiisuu soo aaday mise wuxuu soo aaday inuu meesha maqaam iyo dembi dhaaf inuu meesha uu ka helo walidaalika marka sheekhu wuxuu ku yidhi wa cala asalaati waa inuu xafiduu ilaaliyo salaadda fiihi masjidka nabiga lagu tukado sala allahu calayhi wasalam khusuusan akhusu waxaan gaar yeela khusuusan si gaara maca aljamaaca jamaacadan si gaara u gaar yeelaaho waa inuu ku dadaalo inuu jamaacada ilaaliyo oo masjidka nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu jamaacada uu ku ilaaliyo wa an yukhira waa inuu badiyo qofka zaa'irka ah intuu joogo magaalada madiinatulmunawara min asawmi soomka waa inuu badiyo magaalada madiina inuu ku soomo wasadaqati sadaqada inuu badiyo oo magaalada madiina sadaqo fara badan uu kula baxo wa tilaawati alqur'aani qur'aanka kariimka ah akhrintiisa inuu ku badiyo intuu joogo magaalada madiinatu lmunawara wa anwaaci alcibaadati cibaadada noocyaalkeedoo dhan waa inuu badiyo mar walbaba waa inuu yacni ogaado meesha uu joogo inay tahay almadiinatu almunawara cinda maqaami rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maqaamkii nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa inuu joogo waa inuu mar walbaba maskaxdiisa uu ku hayo waa inuu mar walbaba ka faa'iidaysto rubama waxaa laga yaabaa fursaddan dib dambe inuusan u helin waxaa dhici karta mar dambe inaysan u suurto gelin inuu yimaado magaalada barakaysan sidaas awgeed marka waa inuu fursaddaas uu ka faa'iidaysto qofka zaa'irka ah wa an yazuura waa inuu soo siyaarto ahla albaqiici qubuuraha la yidhaaho baqiic ahalka ku aasan ahalkaas waa min saxaabati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa taabiciina waman bacdahum saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo keliya meeshaa baqiic waxaa ku aasan ilaa kow iyo toban kun kow iyo toban kun oo saxaabi ayaa waxay ku aasan yihiin baqiic marka fursad weyn wey fursad weyn wey kow iyo toban saxaabi inaad soo siyaarato ood soo booqatid wa an yazuura waa inuu siyaarto ahla albaqiici dadka ahlulbaqiic waa inuu siyaarto khusuusan si gaara akhusu khusuusan si gaara waxaan u khaas yeelaa yowma aljumuca weliba ziyaarada waxay sii fadli badan tahay maalinta jumcaha maalinta jumcaha cibaado walboo la sameeyo maalmaha kale way ka fadli badan tahay way ka ajir badan tahay waashuhadaa wa an yazuura waa inuu soo siyaarto ashuhadaa'a saxaabadii ku geeriyooday oo shuhadada ahaa biuxudin fii uxud meesha uxud la yidhaaho saxaabadii ku geeriyootay oo halkaa lagu dilay waa inuu meeshaana tago qofka saa'irka magaalada madiinatu munawara markuu tago waa inuu uxudna soo siyaarto ilaa nabigeena siyaaran jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa afdaluhu afdalu yowmi ziyaara maalmaha siyaarada maalinta ugu fadliga badan yowmu alkhamiis wey weliba wuxuu tegi marka uu tegayo uxud marka uu tegayo uxud uu soo siyaaranayo maalinta khamiista ah maalintaasaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inta badan uu uxud nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu siyaaran jiray wamasjida quba wayusanu waxaa la sunneeyaa an yazuura inuu soo siyaarto masjida quba masaajidka la yidhaaho masjidu quba inuu tago oo masaajidka uu soo siyaarto waa sunno leanna waxaa weeye waxaa soo arooray xadiis imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ku sheegay qofkii laba ragca ku tukada masjidu quba inuu la mid yahay isagoo soo cumraystay isagoo soo cumraystay oo kale ayuu la mid yahay yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa afdaluhu afdalu yowmi ziyaara limasjidi quba masaajidka qubo maalmaha la soo siyaaranayo maalinta ugu fadliga badan yowmu sabti maalinta yowmu sabti maalintaasuu u badnaa jiray ee quba uu nabigu soo siyaaran jiray sala allahu calayhi wasalama raakiban wamaashiyan wa kaana yazuuruhu raakiban wamaashiyan masjidu quba nabigu sala allahu calayhi wasalam waa tegi jiray wuu siyaaran jiray isagoo daabad saaran iyo isagoo lugaynay labadaba nabigu sala allahu calayhi wasalama wuu tegi jiray wa baqiyata almashaahidi goobaha oo la xaadiro baaqigooda waa inuu soo siyaarto bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiine dhexdeeda xaal goobahaas ay ku yaallaan meelaha yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey oo magaalada madiinatulmunawara ku yaalee taariikhiga ah ee barakaysan waa inuu dhammaantood uu soo siyaarto waxaa ka mid ah waadi alcaqiiq waadiga la yidhaaho oo barakaysan ayaa ka mid a waxaa ka mid ah masjidkan la yidhaaho masjid qiblatayn masjidkan la yidhaaho masjidu qiblatayn xilligii hore inta aan kacbada loo soo tukan salaadda waxaa jiri jirtay in salaada loola jeesan jiray oo qiblada uu ahaan jiray almasjid alaqsa almasjid alaqsa marka xilligii hore masjidkaa waxaa ku ooli jiray laba mixraab uu lahaan jiray mixraab u sii jeeda masjid alaqsa iyo ka bacdi markii la nasakhay qibladii masjid alaqsa ee loo soo wareejiyey kacbada haddana kacbada dhinaceedana waxaa laga dhisay mixraab kale laba mixraab uu lahaan jiray laakiin hadda hal mixraab uun ayaad ku arkay markaad masjidkaa tagtido waa mixraabka ku beegan alkacbatu almusharafa wa baqiyata almashaahidi goobaha la xaadiro baaqigoodana waa inuu soo siyaarto bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiine dhexdeeda xaal goobahaas ay ku yaallaan wa hiya mashaahida meelaha la soo siyaarto madiine ku yaalla mashhuuratun waa goobo la shuhreeyey oo caan ah goobo caan ah wey oo hunaaka halkaas caanna ku ah waa magaalada madiinatulmunawara goobaha caanka ku ah waa inuu soo siyaarto fa idaa araada hadduu doono qofka zaa'irka ah asafara safar hadduu doono waddaca wuxuu sagootiyaa almasjida masaajidkuu sagootiyaa masjidkaasoo ashariifa ee sharafta leh wa facala wuxuuna sameeyaa midla maa iyoladii kii wax la mida facala uu sameeyey awala dukhuuli gelidda uu masjidka soo galo bilowgeedii wuxuu sameeyey ayuu samayn oo markuu magaalada madiine uu qofka zaa'irku uu ka baxayo ka safrayo waxaa la sunneeyaa marka inuu masjidka soo galo laba ragca uu ku tukado rawdatu shariifa rawdatu shariifa laba ragca uu ku tukado nabiga uu soo siyaarto sala allahu calayhi wasalam sayidina abubakar iyo sayidina cumarna uu soo siyaarto markaa ka bacdi uu safarkiisii uu soo galo wa facala wuxuu sameeyaa midla maa iladii kii wax la mida facala uu sameeyey awala dukhuuli gelidda bilowgeedii uu sameeyey wa sa'ala allaha tacaala ilaahayna wuxuu weydiistaa qofka zaa'irka ah an laa yajcala haada wakhtigan ilaahay inuusan ka dhigin aakhira alcahdi wakhtigii ugu dembeeyey inuu ilaahay uusan ka dhigin bisiyaarati haada kan siyaaradiisa kii ugu dembeeyey inuusan ilaahay ka dhigin kaasoo annebiyi nabiga ah sala allahu calayhi wasalam nebigaasoo alacdami ee weyninka badnaa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wakhtigii ugu dembeeyey oo uu soo siyaarto inuusan wakhtigan ilaahay ka dhigin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celceliyo yacni madiinatulmunawara iyo ziyaarada nabiga sala allahu calayhi wasalam maraatin wa karaatin kaiira dhowr goor in ilaahay ziyaarada nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku soo celceliyo waa inuu ilaahay weydiisto khaatimatun haadihi tani khaatimatun waa mid khatintay oo masaa'ilkii iyo kitaabkii guud ahaanba masaa'il sheekhu uu ku khatimayo waa khaatima xasana tashtamilu waxay kulminaya calaa turafin waxyaalo wan wanaagsan oo min atasawufi ee tasawufka qalbiga jilcinaya ah naaficin ee naafica in shaa allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu yenbagii waxaa habboon likulli shaksin shaksi kasta waxaa u habboon an yaqsida inuu ula jeedo oo ula qasdo bijamiici acmaalihi acmaashiisa dhammaantood inuu ula qasdo wajha allaahi tacaala ilaahay wejigiisa faqad oo kali ah sheekhu wuxuu ku bilaabay masaladii ugu horreysay waa masalatu likhlaas masأlaة الإkhlaaص لأnه masأlaة الإkhlaaص sheekhu wuxuu ugu bilaabay cibaadoo dhanba maba ansaxayso biduuni الإkhlaaص haddii qofku aan ikhlaas laga helin wax cibaado ah oo ka ansaxayahay ma jira waxaa jiray xadiis uu imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey ee nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu tilmaamay أwalu maa tusacaru bihi jahannam ثalaaثa jahannamo dadka lagu shidayo oo lagu hurinayo waxaa ugu horeeya u yidhi saddex qof nebigu salى اllahu عalayhi wasalam saddexdaa qof waxay ahaayeen qof mujaahid fii sabiili اllaahi ah iyo qof caalim ahaa iyo qof mutasadiq ahaayo sadaqo badan la baxay saddexdaasaa ugu horeeya u yidhi saddexda jahannamo lagu horinayo sababtu maxay tahay marka qofkii mujaahidka ahayoo fii sabiili اllaahi ku geeriyooday waa la keenayo rabbi wuxuu leeyahay maxaad ula jeeday jihaadka markaad jihaadaysa iyo maxaad ula jeeday markaasu wuxuu leeyahay ilaahu adiga dartaa ayaa la ii dilay fii sabiilika laigu dilay ilaahay marka wuxuu leeyahay kadabta bal qaatalta liyuqaala shujaac waqad qiila beenaad sheegtay markaad dagaalamaysay niyaddaada ee qalbigaaga waxaa ku jiray waa geesi ha lagu yidhaaho waa halyaay ha lagu yidhaaho waa halgamaay ha lagu yidhaaho intaasaad rabtay waqad qiila waana lagu yidhiba bis hadafkaagii ulajeeddadaada dhanba ma ahayn liiclaa'i kelimati اllaah litakuuna kelimat ullaahi hiya alculyaa ulajeeddadaadu ma ahayne in lagu ammaanay ahayd waana lagu soo ammaanay uma suxiba bihi ila annaar markaasaa dhinaca naarta loo jiidaahu yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam waa qof naftiisii qaaliga ahayd oo badiil aan lahayn qof waayey buur haddana muxuu noqday min ahli naar limaada sababtu maxay tahay waa cadamu likhlaas ikhlaas la-aan idan marka hadduusan ikhlaas jirin waxa aada maantaoo dhan aada camal falayso habeen kasta aada samaynayso waxba kama jiraan laazim marka waxaa weeye sufyaan wuxuu dhihi jiray sheekhi la dhihi jiray sufyaan الthawri ashaddu shayءin calaya anniya inahaa tataqallabu calay wax aan ka shaqeeyo waxaa iigu culays badan uu yidhi qalbigayga iyo niyadiisa inahaa tataqallabu calay niyadaydu waxaan ku arku yidhi mar walbaba waa isbedeli waa isrogi haddaan ilaahay dartii dhinaciisa usoo leexiyo waxaan arkay haddana waxyaalo kale iyagoo qalbigii ay ku jiraan ayaan arki saasuu dhihi jiray sufyaan الthawri lidaalika qofku waa inuu mujaahado iyo dadaal iyo jihaad waa inuu la galo si niyaddiisa iyo qalbigiisu u noqon lahaa saafi yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbiga saliimka ahi waa qalbi saliim min alriyaa waاtasamuc wاlkibri wاlxiqdi waxaasoo dhan ka badbaaday wey oo ka nabad galay idan marka haddii cibaadadii ikhlaas aysan ku dhisnayn cibaadadii waxay noqonee cibaado aad ku mutaysanayso naar bedelan inaad ku mutaysato janno waana qofka ugu khasaarada badan leannu khasaarada ugu xuni waxaa weeye adigoo islahaa kaydaa kuu yaalla kayd ayaa kuu yaalla oo waad badbaadi doonta maalinta qiyaamaha dadka badbaadaad ka mid noqon adigoo rajaynayey ayaad waxaad la kulmay cagsi waalciyaadu billaah waa kuwa ilaahay qur-aanka uu ku sheego o ilaahay uu yidhi wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun xagga ilaahay waxaa uga daahiray waxaysan filaynin waxaysan filayna ilaahay kala kulmeen acaadana allah min dalik ilahay naga badbaadiyo adigoo safka hore isku derayey adigoo liiska hore isku derayey adigoo qof fiican isku malaynayay adigoo acmaal yacnii la mida sida buurahaas oo kale la mid oo waaweyn oo fara badan isku hallaynayey ayaa waxaa lagu leeyahy ahlu naara tahay oo ikhlaas ma aadan lahayn waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura ilaahay wuxuu yidhi waxaanu u qasadnay waxay samayn jireen fajacalnaahu waxaan ka yeelnay habaa'an manhuura caro la firdhiyey ama boor boor la sayray ayaan ka dhignu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala idan marka alruknu اlأwal lilcibaada huwa اlikhlaaص wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اddiin ilahay wuxuu yidhi dadka lama amrin ilaa inay ikhlaaص ilaahay ku caabudaan qalbi saafiyuu ilaahay rabaa subxaanaه wa tacaala nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay in allaha laa yandur ilى أjsaamikum walaa ilىa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum ilaahay subxaanahu wa tacaala jismigiinana ma fiiriyo muuqaaladiinnana ilaahay ma fiiriyo bal yanduru ilaa quluubikum ilaahay wuxuu fiiriyaa quluubtiinna ikhlaas ma ku jiraa mise ikhlaas kuma jiro idan marka qofkii isagooba heli kara ilaahay ridihiisii iyo maqaamkaas sare inuu cibaadadiisii u niyeysto isagoo heli kara maxaa ka dhigay qof danii'ul himo ah oo himadiisu ay liidato makhluuq laa yaduru walaa yanfac qof makhluuqahoo durkiisana aan haynin nafcigiisana aan haynin inuu qalbiga ku qabto maxaa gaarsiiyey himada iyo dulligaas wuxuu heli karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa inuu maqaamaad waaweyn iyo nafaxaad iyo barakaad inuu ilaahay agtiisa ka gaaro oo niyadiisa uu saafi ka dhigo ayuu heli karaa maxaa u geeyey uma geynayo ilaa annahu daciifu اshakhsiya wa daciifu اlhima qofka aan ikhlaaska lahayn culimmadu waxay yidhaahaan waa qof shakhsiyaddiisu ay daciif tahay waa qof himmadiisuna ay gaaban tahay oo meel liidata wax ka fiirinayo meel liidata qof wax ka fiirinayo walidaalika sheekhu wuxuu yidhi yenbagii likulli shaksin shaksi kasta waxaa u habboon an yaqsida bijamiici acmaalihi wajha اllahi tacaala ilaahay wejigiisa inuu ula qasdo faqad oo kale ah acmaashiisa oo dhan xataa yakuuna si addoonku uu u noqdo min almukhlisiina addoommada mukhlisiinta oo cibaadada u saafigareeyey si uu uga mid noqdo wa ilaa hadduusan sidaa noqon oo cibaadadiisii uu wax kale ula jeedo ha lagugu ammaano iyo magac ummadda iyo bulshada dhexdoodii aad ku yeelatid hadduu ula jeedo fa huwa addoonkaasi min ahli riyaa istustuska ahalkeedii ayuu ka mid yahay aladiina kuwaasoo yalcabu bihim ashaydaanu shaydaanku uu ku cayaarayo qofka aan ikhlaaska lahayn wuxuu ku dhex jiraa yacni ulcuuba shaydaaniya cayaar shaydaanuu ku dhex jiraa shaydaan u qafaalan yahay shaydaan qafaalkiisii iyo siriqdiisii ayuu ku dhacay shaydaankiina wuxuu leeyahay waa toosan tahay sidan ku soco waa toosan tahaye sacuu leeyahay isagoo maaweeladaas iyo cayaartaas iyo ku dhexayo fa huwa min ahli riyaa uu ka mid yahay aladiina kuwaasoo yalcabu bihim ashaydaan shaydaanku uu ku cayaaro walaa yajiduuna mana helayaan liacmaalihim acmaashoodana hawaaban abaalmarin ka heli maayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaama markii halkaas laysugu tagana waxay helayaanba maleh waxay ku tashanayeen waxay juhdi ku bixinayeen waxay wakhti ku bixinayeen oo nafiis ah waxba kama helin bal waxay heleen taa cagsigeeda oo cadaabka ilaahay acaadana allahu min dalika ilahay naga badbaadiye subxaanahu watacaala nas'al اllaha tacaala an yarzuqana alikhlas walcamal asaalix wa an yuxsina waa inuu addoonku wanaajiyo almucaamalata dhaqanka dhaqanka iyo mucaamalada qofku waa inuu wanaajiyo maca jamiici اlkhalqi makhluuqa dhammaantood micigooda waa inuu hab wanaagsan uu kula dhaqmo fii jamiici umuuri dunyaa arrimaha adduunyada dhammaantood waa inuu dadka khalqiga ilaahay mucaamalo iyo akhlaaq wanaagsan waa inuu kula dhaqmo iyo wadiini diinta arrimaheeda dhammaan waa inuu makhluuqaadka ilaahay akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan uu kula dhaqmo liyakuuna addoonku si u ahaado saliima alcaaqibati ciribtiisu addoon ay nabad gashay qof caaqibadiisa iyo khaatimadiisu wanaagsanaato si uu u noqdo waa in addoommada ilaahay ay ka badbaadaan qalbigiisa iyo carabkiisa iyo ishiisa iyo gacmihiisa waa inay addoommada ilaahay ay ka badbaadaan leannu addoommada ilahay haddaysan kaa badbaadaynin camalkaagii waxaad u shaqaynaya addoommada aad dhibayso ilaa maalinta qiyaamaha wax kaloo laysku furanayo ma leh ilaa acmaasha ma ahani lacagi ma jirto akoon xisaabi kugu jirto ma jiro ilaa waxaad isku furanayso qofkii amaam allahi kugu dacweeya rasiidkaaga aada haysato qaaliga waa camalkaaga bis qofkii marka aada dulmisay wuxuu kaa qaadanaa oo lagaa siinaa acmaashaadii acmaashaadiyaa lagaa siinaa idan marka waxaad noqonaya maalinta qiyaamaha qof sabool ah oo faqiirah oo gacmihiisu aysan waxba ku jirin ayaad qiyaamaha soo istaagi adigoo ewel markaad meesha imanaysay gacmahaagu ay buuxeen oo cibaada ay ka buuxeen waxaad noqonaya sifra alyadayn nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma garanaysaanuu yidhi qofka faqiirka ah qofka faqiirka ah ma taqaanaanuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadii waxay yidhaaheen faqiirka annagu waxaan u naqaanaa man laa yakuunu lahu dirhamun walaa diinaar qofaan shilin isku furan ayaan u naqaanaa qofka saboolka ah ee faqiirka ah nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kaas waa laga daran yahay kaas waa laga daran yahaye faqiir fii yowmi alqiyaama ayaa ka daran maalinta qiyaamaha qofka faqiirka aho wuxuu la yimid xaj iyo salaad iyo qur'aan akhris fara badan ayuu la yimid waqad qadafa haada wa dalama haada wa safaka dama haada qofkan isagoo dulmiyey qofkan isagoo xantay qofkan isagoo dhiiggiisii daadiyey markaas acmaashiisii dhammaan laga qaadana acmaashiisii dhammaantood ayaa laga qaadan walidaalika cabdullahi bnu mubaarak cabdullahi bn mubaarak wuxuu dhihi jiray markii xanta iyo laga hadlayo wuxuu dhihi jiray anigu haddaan qof xaman lahayba oo inaan qof xanto ay suurtagal iga noqon lahayd hooyadayaan xaman lahaa liannaha axaqu biacmaali lianna waxaa weeye camalkayga iyadaa ku xaqnimo badan haddii qof walba uu iga qaadanayo cibaadadayda hooya ha iga qaadatuu dhihi jira cabdullahi bn mubaarak marka waxaa weeye qofka markaad dulminayso muslimka ah oo dulminayso khasaaraad isku waddaa khasaaro mana ogida waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu kugu cayaaruu yidhaaho waa toosanta waa toosanta inuu ku yidhaho marka halisu wey walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi wa an yuxsina waa inuu wanaajiyo qofku almucaamalata dhaqanka maca jamiici alkhalqi makhluuqa dhammaantood micigooda waa inuu dhaqanka u wanaajiyo fii jamiici umuuri اdunya waddiin arrimaha diinta iyo arrimaha adduunyada liyakuuna addoonku si u ahdo saliima alcaaqiba qof ciribtiisu ay badbaado idaa wakhtigiisina ciribtu ay badbaado laqiya allaha ilaahay markuu la kulmo tacaala ku dhahay oo camalkiisi uu nadiif u noqdo oon laga kala qaadanin camalkiisii wa an yaduuma addoonku waa inuu daa'imo oo uu joogteeyo cala alwuduu weesaqaadka waa inuu daa'imo maa muddadii istidaaca uu awoodo intuu awoodi karo waa inuu addoonku mar walbaba uu daa'imo weesaqaadka inuu daa'imowo waa limaa warada fi اlxadiisi اlqudsiy xadiisi qudsi waxaa ku soo arooray nebiy llaahi muuse calayhi الsalaatu wasalaam markuu ilaahay la hadlayey ilaahay inuu yidhi yaa muusa muusow idaa asaabatka musiiba haddii musiiba ay kugu dhacdo wa anta calىa gayri wuduu adigoon weyse qabin haddii musiiba ay kugu dhacdo falaa taluumanna ha eedaynin ilaa nafsaka naftaada maahane qof kale ha eedaynin waliqowlihi nabiga qowlkiisa salى اllahu عalayh wasalam dum calى الطahaarati yuwasac calayka risqu dahaarada joogtay oo daa'im si irsaaqada lagugu waasiciyo uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh marka akhlaaqda diinta waxaa ka mid a gurigaagaba markaad ka baxaysidba iska weyse qaado magaalada intaad maraysid oo dhan adigoo dahaaro qaba magaaladaada mar lacalla haddii ay wax kugu dhacaan si aad ilaahay ula kulanto adigoo markaa daahir ah oo dahaaro qabo cibaado ku taagan si ilaahay aada ula kulantid wa yugira wa an yugira addoonku waa inuu badiyo min dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa waa inuu badiyo xuska ilaahay iyo wa tilaawati اlqur'aan qur-aanka akhrintiisana waa inuu addoonku badiyo fii jamiici alawqaati awqaadda dhammaantood waa inuu badiyo dikriga ilaahay iyo qur-aanka akhrintiisii khusuusan akhusu waxaan khaas yeelaa أwala الnahaari maalinta bilowgeedii iyo wa aakhirahu aakhira الnahaari iyo maalinta aakhirkeedii ayaan khaas yeelaa waxa akhlaaqda wanaagsan ka mid a qofku inuu dikriga ilaahay badiyo dikriga ilaahay mar walbaba walidaalika nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam nin saxaabiya wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow ii dardaaran nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri اllah carabkaagu yuusan ka zuulin inuu mar walbaba ka qoyan yahay dikriga ilaahay mar walbaba carabkaagu ha qoynaado carabkaagu ha ka qoynaado dikriga ilaahay maraad tasbiixsanayso maraad takbiirsanayso maraad nabiga salligiisa badinayso sala allahu calayhi wasalam maraad towxiidsanayso mar walbaba uun ha noqdo howshaadu dikriga ilaahay dikriga ilaahay wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi kuwa daakiriinta ah oo xuska ilaahay badiya ilaahay ajir weyn ayuu ilaahay u diyaariyey xadiiska imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayey nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sabaqa almufariduun uu laba goor ku celceliyey sabaqa almufariduun kuwa mufaridiinta ahi waa hormareen mufaridiinta maxaad ula jeedaa ha la yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat waa kuwa ilaahay dikrigiisa badiya wa tilaawati alqur'aani qur'aanka aqrintiisana waa inuu qofku badiyo fii jamiici alawqaat awqaadda dhammaantood wakhti walba waa inuu mushtaqil ku yahay inta awooddiisa ah qur-aanka ilaahay akhrintiisa leanna waxaa weeye qur-aanka ilaahay waa afladu afdalu dikri wax ilaahay lagu xuso waxaa ugu ajir badan oo ugu cibaado badan qur-aanka ilaahay huwa afdalu min altasbiix wاltakbiir wاltaxmiid watahliil qur-aanku wuxuu ka fadli badan yahay inaad xataa towxiidka aad ku wardiso laa ilaha illa اllah laa ilaha illa اllah haddaad tidhaahid waa ajir weyn laakiin yaa ka sii weyn qur-aanka ilahay yaa ka sii weyn towxiidka inaad ku wardiso waa wax weyn waa maqaam weyn laakiin afdalu minhu tilaawat اlqur'aani اlkariim laakiin haddana waxaa ka sii fadli badan qur-aanka kariimka inaad akhrisato marka haddaad tasbiixsan lahayd haddaad takbiirsan lahayd haddaad towxiid akhrisan lahayd kullu dikrigaasoo dhan waxaa ka fadli badan qur-aanka ilaahay akhrintiisii ayaa ka fadli badan walidaalika qur-aanka ilaahay addoonku hadduu badiyo wuxuu ka mid noqdaa min ahli illaahi wa khawaasihi xadiis waxaa jiray ibnu maaja uu sunankiisa ku wariyey oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu yidhi inna lilaahi ahliina min annaas inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay ahal khaasa ahal khaasa ayuu ilaahay dadka ku leeyahay qaaluu man hum yaa rasuula allah saxaabadii waxay yidhaaheen ahalka khaaska ah oo ilaahay ummadda uu ku dhex leeyahay maxay yihiin rasuulka ilaahay nebiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ذاتك أهل القرآن كأه وأهلك إلهي وخواست إلهي ذاتك سجار إلهي وجعليهي وسجار إلهي وقلو وسجار إلهي أرمه وتوليه وأهل القرآن وير نبينا صلى الله عليه وسلم إذن مركا قفكو من أهل الله ومن خواسه إنه كمد نغضه درجada wuxuu ku gaari karaa alإkثاar min tilaawati الqur'aan الkariim qofka qur-aanka kariimka ah inuu badiyo akhrintiisii ibnu kahiir raximah اllahu tacaala kitaabkiisan sharaxa ah ee tafsiirka qur-aanka uu ku fasiray wuxuu ku sheegay markuu fasirayey suuraة الnaas suuraة الnaas markuu fasirayey ibnu kahiir qisuu sheego wuxuu yidhi sheekhii la dhihi jiray sulaym ibnu citrin kaana yakhtimu fii kuli leylaة ثalaaثa khatamaatin habeen kasta wuxuu khatimi jiray saddex khatmo saddex gooruu qur-aanka dhammay jiray sulaym ibnu citrin sulaym ibnu citrin fii kulli leyla saddex goor ayuu qur-aanka khatimi jiray qofku mahmaa uu badiyo qur-aanka akhrintiisa waxaa usii fududaanaya carabkiisa carabkii muxuu noqday carab layli qaatay layli adiga haddii aada jirkaaga mar walbaba aada socatid jirkaaga haddaad socatid oo ood orodid jirkii muxuu qaadanaa maxaa u fududaanaya socodkii ma daaluu noqonaa jirkaaga ma daalayo carabka marka haddaad ku badisid qur-aanka akhrintiisa mar walbaba aada badisid waxaad arki adigoo maalin walba yacni nisfu lqur'aan ama hal khadmo akhrin kara laakiin mahmaa qur-aankii akhrintiisii aad ka durugto oo aad ka sikato waxaa imanaya carabkii inuu gidaado carabkii inuu gidaado oo sidii birta gidaadaysoo kale inuu gidaado oo aayaddii akhrinteedii iyo qur-aankii markaad akhrinayso halkii jus uu kugu qaadanayo laba sac saddex sac hal jus markaa akhri tiraay laakiin mahmaa qur'aanka aada uga caado dhigtid carabka laylintiisa iyo akhrintiisa waxaad arki maalintii adoo hal khadmo akhrin kara hal khadmo adigoo akhrin kara walidaalika imaamu shaafici raximahu llahu tacaala sida imaamu lbayhaqi uu ku wariyey kitaabkiisa manaaqib alimaam ashaafici kaana yakhtim fii kulli yowmin khatma imaamu shaafici wardigiisu wuxuu ahaa maalin walbuu qur-aanka dhammayn jiray ramadaanka haddii la gaarana laba khadmuu akhrin jiray imaamu shaafici laba goor uu qur-aanka khatimi jiray imaamu shaafici bisha ramadaan markii la gaaro inta kalena sheekha wardigiisa wuxuu ahaa inuu markaa maalin walba uu hal khatmo uu akhriyo marka waxaa weeye qur-aanka mahmaa aada mar walbaba akhrintiisii aada badiso uu ku cusub yahay kii shalay aada akhrisayba ma aha oo haddii qalbigaagu uu nadiif yahay qalbigaagu hadduu nadiif yahay mahmaa akhrintiisii aada badiso kii shalay aada akhrisay ma aha kii saakay aada akhrisay ma aha mar walbaba uu kuu cusub yahay waana kuu macaanya macaanidiisa isi soo taraysa wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiثuhu watardaaduhu yasdaadu fiihi tajamula waa meesha imaamu shaadibi raximah اllahu tacaala qur-aanka markuu ammaanayo wuxuu yidhi wakhayru jaliisin wax lala fadhiisto waxaa ugu khayr badan qur-aanka ilaahay waxaad saaxiib ka dhigato ood la fadhiisato qur-aanka ugu khayr badan wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiثuhu qur-aanka sheekadiisa lagama daalo yiri qur-aanka markaad la sheekaysanaysid weligii lagama daalo waa qol qalbigu hadduu nadiif yahay kama daalayo amaa qalbigu haddii uu wasakhaysan yahay jaraasiim iyo jermis ay ka buuxdo hal jusuu ku daali isagoo halaaqoonayo ka istaagi oo caajisayo amaa qalbigu hadduu nadiif yahay maantao dhan kama daalayo waxaad jeceshahay kama daashid soo ma arkin ciyaalkan maaragtaahay banooniga iyo kooxaha taageera markay banooniga fiirsanayaan soo ma aragtid qaarkoodaa taagan oo qaarkood habeenkii siday u taagnaay xataa fadhigii waa is-iloobeen inay fadhiistaan ayaa laguhoodii bararay laguhoodii bararay qaara kooxdoodii markii laga adkaado ooyaya ooyaya sidii jihaad dadka muslimiinta lagu jebiyey oo kale waa ooyahaya qaaraa ooyahaya marka qofku shayga haddii raqba ay jirto raqba hadday jirto kama daalo raqba hadday jirto oo jacayl uu jiro shayga kama daalo waxa aad ka daalayso waa waxaadan jeclayn waxa aad ka daalayso waxaa weeye waxaadan jeclayn marka imaamu shaadibi raximah اllahu tacaala wuxuu yihi wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiثuhu wtardaaduhu yasdaadu fiihi tajamula watardaaduhu qur-aanka haddaad ku celceliso yasdaadu fiihi wuxuu kusii siyaadsadaa tajamulan qurux mar walbaad ku celceliso waa sii qorxoonaadaa waxayثu اlfataa yartaacu fii dulumaatihi min alqabri yalqaahu sanan mutahallila wuxuu yidhi mar walba qofku qur-aanka akhriyi jiray wuxuu yidhi imaamu shaadibi markuu qabriga galo yartaacu fii dulumaatihi qabriga mugdiyadiisii asagoo la argagaxsan yalqaahu sanan mutahallila qur-aankiyaa u imanaya isagoo nuuraya markaasaa qabriga loo waasiciya qabrigu kugu soo dhexgeli qur-aankaad akhrin jirtay idan marka waxa weeye wax saaxiib lala noqdo waxaa ugu fadli badan qur-aanka wax ilaahay loogu dhowaado dikrina waxaa ugu fadli badan qur-aanka kariimka ah wa tilaawati اlqur'aani qur-aanka akhrintiisana waa inuu badiyo fii jamiici alawqaat awqaadda dhammaantood waa inuu badiyo khusuusan waxaan gaar yeelaa awala nahaari maalinta bilowgeedii iyo wa aakhirahu aakhira nahaar maalinta aakhirkeedii iyo wa awala leyli habeenka bilowgiisa iyo wa aakhirahu aakhira leyl awqaadda waxaa weeye waa xilliyada kala gadoonka ah xilli kastoo isbedelaya markuu isbedelayaba cibaadada way sii ajir badanta maalinta bilowgeedii waa subaxa hore maalinta aakhirkeedii waa galabtii habeenka bilowgiisii waa bacda almaqrib habeenka aakhirkiisii waa xibinka dambe siddeed saac iyo sagaal saac habeennimo awqaaddaas badi dikriga ilaahay iyo qur-aanka kariimka ah wa an yuktira qofku waa inuu badiyo min salaati naafila salaada sunnada ahna waa inuu ku dadaalo oo uu badiyo walistikfaar istikfaartana waa inuu badiyo oo uu ku dadaalo salaadaha sunnooyinka ah ha ka tegin salaatuduxa hadday tahy wixii kitaabka aanu ku soo marnay oo dhan salaatuduxadii ha noqoto qiyaamuleylkii ha noqdo watarkii ha noqdo salaatuulishraaqii ha noqdo wax walba sunnatulishraaqii ha noqdo kusuufkii ha noqdo kulli wixii sunnooyin oo la sheegay oo dhan waa in inta tabartaada ah awooddaada aad ku dadaashid walistikfaar istikfaartana waa inuu badiyo toobadkeenka in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay inuu jecel yahay kuwa toobadkeena oo istikfaarta badiya maxabada ilahay aad ku heli ilahay jacaylkiisii khusuusan akhusu waxaan gaar yeelaa aakhira leyl xibinka dambe habeenka aakhirkiisa xibinka dambe badi towbada iyo istikfaarta badi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun xilliga xibinka dambe ah ayay saxaabadu waxay badin jireen istikfaarta xibinka dambe marka xigmada ku jirta maxay tahy xigmada ku jirta maanta yacni habeenkaas oo dhan qofku salaatuleyl u taagnaa ilaahay xusayey qur-aan uu akhrisanayay xibinka markii salaada subax ay soo dhowdahay ayaa waxaa la yidhi ha lagu khatimo intaan salaada subax la gaarin istikfaar ha lagu khatimo xigmada ku jirtaa waxay tahay waxay ka dhigan tahay istikfaartu subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik ilaahu waxaan soo sameeyoo dhan uma arko inaan ku caabuday ee keliya waxaan ku weydiisan dembi dhaaf dembi dhaaf baan ku weydiisan marka waxay tusinee istikfaarta inaad cibaadadii aad ku soo khatinto xigmadu waxay tusinee kahratu tadaruc waalkhuduuci lilah oo ilaahayd isu dullaynayso subxaanahu wa tacaala waxay ka dhigan tahay subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik ilaahu kuma aanan caabudin cibaadadaadii xaqeedii mana gaari karo xaqa cibaadadaada taasay ka dhigan tahay markaasuu addoonku marka wuxuu ku khatimi astaqfir ullah astaqfir ullah waad aragteenoo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu jideeyey markii salaada waajibka laga baxo assalaamu calaykum waraxmat ullah markii la yidhaah inuu qofku yidhaaho saddex goor astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir limaada salaaduu qofku ka baxaye astaqfirullah ee salaadan munaasabada ka dhexaysa maxay tahy waxay ka dhigan tahay salaada sidii aad rabtay ilaahu uma aanan samayn ilaahu icafi bimacnaa su-ul adabkaygii iyo aadaab xumadaydii iyo dhacdhacaygii cibaadada aan aadaab xumo aan kugu caabuday ilaahu iga cafi wey yacni xaqa adabika kuma aanan caabudin wey aadaabtii la rabay ilaahu kuma caabud marka istikfaarta mar walbaba waxaa fiican khayr markuu qofku sameeyaba astakfir ullah inuu ku khatimo khayr haddaad samaysaba astakfir ullah ku khatim waxay deliil u tahay inaad addoon tahay mutawaadica oo ilaah isu liidaya subxaanahu wa tacaala tadarucaagu uu badan yahay khusuusan aakhir leyl wa min asalaatina waa inuu badiyo ku sallinta cala اnabiyi nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku sallinayo salliga nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi faa'iidooyin fara badan ayuu iska leeyahay xadiiska imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay ayaa wuxuu tilmaamay nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh min xadiisi ubay xadiiskii ubay ibnu kacbin ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow wakhtigayga dhan waxaan ka dhigaa salligaaga wakhtigayga dhan salligaagaan ka dhigay oo wardigayga dhanba waxaan ka dhigay inaan kugu salliyo adiga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku yidhi idan tukfaa hammak wa yukfaru dembuk adigana walbahaar waa lagaa kaafin wax walwal ah iyo kurbo ah arki maysiduu ku yidhi saxaabiga nabigu sala allahu calayh wasalam wa yukfaru dembuk dembigaagana waa lagu dhaafay idan marka waxyaalaha kurbada lagaaga fayday waxyaalaha kurbada iyo walwalka lagaaga faydayo waxaa ka mid a salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qofku inuu badiyo mahmaa qofku salliga nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu badiyana waxay deliil iyo astaan u tahay calaa maxabati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam inuu nabiga jecel yahay salى اllahu waslm wbaaraka calayh waa astaan tusinaysa qofku markuu mar walbaba carabkiisa uu ku badinayo nabiga salى اllahu عalيه wasalam man axaba شhayئa akara min dikri qofku hadduu shay jeclaado waxaa lagu yaqaanaa sheeg sheegiisuu badiya khusuusan khus waxaan gaar yeelaa yowma aljumucati wa leylataha habeenka maalinta jumcada iyo habeenka jumcada ayaan si gaara u khaas yeelaa si maalmaha kale isagoo salliga badinaya haddana markii la gaaro habeenka jumcaha iyo maalinta jumcaha markii la gaaro waa inuu aada u sii badiyo qadarkii uu ka aqriyi jiray salliga waa inuu wax uun ku daro maalinta jumcada iyo habeenka jumcada waa inuu wax ku siyaadiyo ilaa nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xadiiska abu daawuud sunankiisa uu ku warinayo wuxuu ku yidhi ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca faakiruu min asalaati calaya fainahaa macruudaة calay nabiga salى اllahu عalayh wasalam xadiiska abu daawuud wuxuu ku yidhi maalmihiina waxaa ugu fadli badan maalinta jumcaha ah ee maalintaa jumcaha salligayga badiya liannahu salligayga waa maalintaa jimcaha waa la iisoo bandhigay uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam qof walba intay nabiga ku sallisay sala allahu alayh wasalam nabiga maalinta jimcaha waa loo sheegay waa loo bandhigay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa min adducaa ducadana qofku waa inuu badiyo khusuusan akhusu fi lasfaar waxaan si gaara u khaas yeelaa xilliyada safarada markuu qofku safarka uu ku jiro xadiiska tirmidi wuxuu ahaa ثalaaثu dacawaatin mustajaabaatu laa shaka fiihin saddex duco waa la aqbalaa shakina kuma jiru yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam xadiiska tirmidi uu sunankiisa ku warinayo dacwaة اlmadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa qof aad ka gar daran tahay hadduu ku habaaro habaarkiisa waa ku qaban wa dacwaة اlmusaafir iyo qofka musaafirka ah ducadiisa musaafirka yacni mashaqada iyo rafaadka uu ku dhex jiro awgeed dacwaadkiisa ilaahay wuu aqbalaa wa dacwat اlwaalidi calaa waladihi iyo habaarka waalidku carruurtiisa uu habaaro saddexdaasba waa la aqbalaa uu yihi shaki kuma jiro nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi wa majaamic اlkhayraat waxaan gaar yeelaa wa majaamic اlkhayri khayrka makaanu kulmashadiisa makaanu kulankiisa khayrka kulamadiisa khayrka kulamadiisana waan gaar yeelaa meelaha khayrka laysugu yimaado oo dadka isugu imanayaan khayraadka xilliga cilmiga laysugu imanayo xilliga lagu kulmayo dikriga ilaahay lagu kulmayo meelahaasoo kale ducada lagu badiyaa wa cinda shiddati اlkarbi kurbada darnaashadeeda agteeda ayaan khaas yeelaa markii kurbo badan ay jirto oo aad qofku u walwalsan yahana waa inuu badiyo ducada leanna waxaa weeye ilaahay wuxuu leeyahay aman yujiib اlmudara ida dacaah wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaءa alard ailaahu maca allah qaliila maa tadakaruun aman yujiibu اlmudara idaa dacaah xaalat اldiraar addoonku hadduu gaaro ducadiisa waa la aqbalaa xaalat اldiraar maxaa loola jeedaa yacni kurbadiyaa meel walba kaa hareeraysay hami iyo welwel xaaladdaas ducada ilahay waa aqbalaa subxaanaه wa tacaala wa min asiyaami soomkana waa inuu addoonku badiyo khusuusan akhusu waxaan gaar yeelaa khusuusan si gaara fi اlayaami maalmahan gaar yeela maalmahaasoo alfaadilati ee fadliga leh si gaara maalmaha uu nabigu tilmaamay salى اllahu عalayhi wasalam ee ajirka iyo fadliga nabigu ku tilmaamay salى اllahu عalayhi wasalam waa inuu maalmaha soomka badiyo wadalika kalashhuri bilihii oo kale bilahaasoo alxurumi ee xurmada lahaa afarta bilood oo laysku yidhaaho alashhuru اlxurum waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab afartaas bilood si gaara waa inuu soomka ugu dadaalo wa yowmi caashuraa iyo maalinta la yidhaaho yowmu caashuraa caashuraa ulmuxaram ayaa loola jeedaa waa bisha soomaalidu ay u taqaano zakada bisha zakada maalinta ay tobanka tahay maalinta ay tobanka tahay waa maalintii uu soomi jiray nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waa yowma naja allaahu muusa wa ahlaka fircawn waa maalintii nebiyullaahi muuse ilaahay uu badbaadiyey fircoonna ilaahay uu halaagay wa cashri dilxija wa yowmi caashuraa wa cashri dilxijati tobanka dilxija bisha la yidhaaho dilxija tobankeeda maalmood dee tobanka waxaa loola jeedaa min baabi taqliib weeyo waa sagaalka tobanka o dhan lama wada soomaye waa sagaalka leanna maalinta tobanaad waaba ciidba maalinta tobanaad waaba maalintii ciidoo soomka waa xaaraan ee waxaa loola jeedaa waa taqliib waa xukumkiiaa layska qaalib yeelay oo toban layska yidhi mooye waa sagaal waxaa la soomayay waalihnayn isniintana si gaara waa inuu ku dadaalo waalkhamiis isniintii khamiista nabigu waa soomi jiray salى اllahu waslm wbaaraka calayhi waa inuu si gaara ugu dadaalo wa an yajcala alkhawfa cabsida addoonku waa inuu yeelo min allaahi ilaahay uu ka cabsanayo nasba caynihi ishiisa ishaa horteeda waa inuu yeelo indhihiisa horteeda waa inuu soo dhigto cabsida ilaahay fakaannamaa isagoo ilaahay hortiisa taagan oo kale fakaannamaa isagoo ilaahay hadda la xisaabtamaya oo kale fakaannamaa isagoo qabrigii ku jira oo qabrigii la dhigay oo kale waa inuu mar walbaba cabsida ilaahay yeelo nasba caynayhi labadiisa indhood hortooda waa inuu soo istaajiyo cabsida ilaahay macnaa mulaasamada iyo mudaawamada cala dawaami si joogto ah waa inuu u yeelo cabsida ilaahay indhihiisa hortooda waa inuu yeelo fa innahu khawfka cabsida ilaahay sababun waxay sabab u tahay litaxsiili kulli khayrin khayr kasta xasilintiisii khayr kasta ood gaarto waxaa sababka ugu noqonaya taqwa allah ilahay cabsidiisa walbucdi ka fogaashada ayay sabab u tahay cabsida ilaahay can kulli suu xumaato kasta oo laga fogaado waxaa asaas u ah cabsida ilaahay walaayay as yuusan ka quusanin addoonku min raxmat illaah naxariista ilaahay naxariista ilaahay in laga quusto xaaraan wey fa ina alya'sa quusatiinada oo naxariista ilaahay laga quusto min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ayay ka mid tahay ilaahayna wuxuu ku tilmaamay gaalada uun inay yihiin dadka naxariista ilaahay ka quusta innahu laa yay'asu min rawxi illaah ila alqowmu alkaafiruun ilahay wuxuu yidhi naxariista ilaahay waxaa ka quusta uun qolada gaalada ah fa ina alya'sa quusatiinada min alkabaa'iri dembiyada waaweyn ayay ka mid yihiin allah subxaana wa tacaala aclam